kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dilkii loo geystay askarigii u dhashay dalka britain ee dhacay dhammaadkii bishii meey ayaa wuxuu keenay in la bartilmaameedsado bulshada muslimka ee dalkaasi ku dhaqan cabsida ugu badani waxay bulshada uga timaadaa urur dalkaas ka jira oo la yidhaahdo english defense ururkani waxa uu isu soo baxye ka sameeyey magaalooyin dhowr ah oo dalkaasi ku yaala haddaba taariikhda ururka english defense iyo bartilmaameedsigiisa xarumaha islaamka ayaa waxaan ka waraystay mukhtaar sheekh cusmaan oo ah xogayaha guud ee masaajidda iyo xarumaha islaamka ee dalka u k bismi illah alxamdulilah wasalaamu calaa sayidina wa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin walaalkay sida ad og tahay ururka e d l ama english defense league marka horeba waxaa loo sameeyey oo keliya inay muslimiinta ay maarkaysa ay carqaladeeyaan oo masaajidada ka hortagaan oo diinta islaamka unbay cadaawad khaas u hayaan mar walbana dhacdadan ka horna mudaharaadyo muddo dheer ayay wadeen oo masaajidyo badan bay ku mudaharaadeen maraakiis badan bay weerar ku qaadeen in muddaa barnaamijkooda uu socday dhacdadan marka maalintii dhaweyd ka dhacday london oo runtii ahayd dhacdo fool xun ayaa waxay nimankaasi mar kale ka dhigteen marmarsiyo marka iyaga cadaawadooda iyo dagaalka ay muslim ku hayaan ma ahan mid hadda kow ah oo dhacdadan darteed inay muslimka umaagayaan laakiin dhacdadan bay waxay ka dhiganayeen marmarsiyo ay colaadii iyo nacaybkii ay muslimiinta uqabeen u qabeen ay kusii ma arkaysa ay kusii wadaan oo kusii ballaariyaan oo ay ma arkaysa dad badan iyo taageero badan ku raadsadaan maadaama arrintu arrin taabanaysa ay tahay caqliga dadka dalkan u dhashay oo laleeyahay askartiinni baa dalkeeni lagu dilay iyagoo taa ka faa'iidaysanaya ayay dad badan oo aan horey uga tirsanayn ay taageero ka heleen halkiina ay barnaamijkooda ka sii wadeen mid ka mid a falalka ururkani waxa uu dhacay arbacadii toddobaadkan markii la weeraray xarunta arraxmaan ee magaalada london taas oo bulshada soomaalidu ay maamusho haddaba khasaaruhu intee buu leekaa khasaaraha meeshaas ka dhaca waxa weye dhismihii oo dhan inuu dabku si baaxadla u gaaray ilaa saqafkii sarta uu soo dhacay oo uu dhaawac weyn oo damage weyn uu gaaray dhismihii oo u badan in maarata iyadoo dhan dib loo oo dhiso ama dib loo dumiyo kulligeed mararku waxay sheegayaan hal qof oo dumar oo arrinta inay ka qaaday anfareer ama ay ka qaaday panic attack oo dhakhtar loo kaxeeyay laakiin cid dabka waxyeelay ma jirto waktiga alxamdulilah wuxuu dhacay wakti aan meesha xirnayd oo waxaan xadin lahaan lahayd iyadoo laba boqol oo caruura ay ku jiraan in waxaasi dhici lahaayeen iyadoo meeshu xiran oo wakhti fajarkii ka bacdi hore ayay dhacday arrinta dhibaatooyinka dhaqaale ka sokow sida uu qabo mukhtaar sheekh cusmaan waxaa jira in warbaahinta qaarkeed ay bartilmaameedsadaan bulshada muslimka ah masalan arrintii maalintii dho dhacday aad baa miidiada dalkaani u taabatay bil masalan halka oday toddobaatan iyo shan jir ah oo maxamed saliim la dhihi jiray oo muslim aha oo magaalada birmingham lagu dilay dhowr asbuuc ka hor isagoo salaad cisho kasoo baxayaan mindi dhabarka saddex jeer laga geliyey miidiadu aada ugumay sheekeen masalan haddaad arrintaas beerta waad arki kartaa dhowr meelood dhowr journaal baa lagu soo qoray keliya laakiin ninkii askariga ah la dilay annagoo runtii daleecaynay aana raallina ka ahayn haddana waxaa miidyadu u kabargaraysay ama uga hadashay si ka baaxad weyn oo ka ballaaran qaraxii london ka dhacay qaraxyadii london ka dhacay juulaay toddobadeedii ayaa arrinta aada bay miidyadu u kabargaraysay warbaahinta iyo miidyada haddee kuwa waxaa ku jira iyaga laftirkooda dad cadaawad muslaan ka buuxdo oo ka shaqeeya arrintaas buunbuuninteeda marka arrimo badan oo noocaas ayaa walaal iskaabsaday laakiin dowladda iyo xukuumadda iyo booliiska iyo hay-adaha amniga dalkani runtii muslimiinta aad bay ula shaqeeyaan aad bayna isugu dayeen inay arrimahan ka hortagaan mathalan masaajid magaalo rigbil yaraahda maalin dab lagu tuuray labadiina dabka geystay oo labadaba la sheegay inay askarta ciidamada militariga ahayn labadiiba waa xiran yihin waa lasoo qabtay inkastoo masaajidka uusan aada u guban haddana nimankii dabka ku tuuray labadiiba waa la hayaa waana xiran yihiin marka dowladdu waa nala shaqeynaysaa booliiskuna dadaalkiisu ma yara waana shaqadooduna waa saas ilaa markii uu dhacay dilkii askariga reer britain dowladdu taxadir dheeraad ah ayay ka samaynaysay amniga magaalooyinka gaar ahaan meelaha ay muslimiintu aadka u degan yihiin iyada oo laga baqayay in aargoosi uu dhaco haddaba kaalinta dowladda ee ka hortagga falal dhibaato keena intee buu leegyahay dowladda waa wada shaqeynaa maalinteedu arrintan dhacday prime ministerku qoraaluu noo soo diray wuuna ka hadlay wuxuuna sheegay inaan waxaan muslimku qabin muslimiintuna aysan shaqo ku lahayn dad xadjira uun ay geysteen meeyarka magaalada london sidoo kale isna wuu hadlay ururada muslimiinta iyo kulli masaajidada iyo madaxda xarumaha islaamka o dhan arrintii maalintii dhodhoway dhacday way iska fogeeyeen oo ma arkaysa ay aad bay u dhaleeceeyeen marka runtii arrintan maalintii dhodhoway dhacday waxa weeye waxay noqotay dhibaato arrin in muslimka lagu dhibaateeyo u dhacday baad moodaa inay noqotay kow iyo toban masjid baa la weeraray oo kan maanta gubtay la gubay u dambeeyey laba kale saasoo kaleeto dad baa la qabadsiiyey laakiin bifadlillahi waa la damiyey dad ka badan konton dumar ah ayaa xijaabka dartii ma arkaysa dhibaato loogu gaarsiiyey intii arrintii welij dhacday ka bacdi booliiska annaga hadda qolyaha muslimiinta qaabilsan baan xiriir la sameeyey jimcahaana la ballansannahay inaan shir galno oo ururka muslimiinta ururka masaajidada soomaalida iyo intiyada soomaalida ma arkaysa iyo masaajidada haysa aan ula ballansannahay inaan la kulanno oo aan kala hadalna siday maraakiista u ilaalin lahaayeen maraakiistana waxaan kula talinay in iyaguna dadaalaan oo albaabadu aysan iyaga furan laga tegin oo waktiyada salaada oo masaajida la furo inta kalena ay ma arkaysa amnigooda iyo securitygooda aada loo eego laakiin dowladda waa wada shaqeynaa dowladduna arrintan raalli kama aha laakiin sida aad og tahay waxaa iskaabsaday colaadda muslimka ee ballaaran iyo arrin dadka badankoodu aysan runtii aada uga warhaynin oo aada ugu baraarugsanayn oo ah dhaqaale xumada ka jirta wadamada qarbiga wadada qarbiga ah dhaqaale xumada arrinta dhaqaalaha ee hadda jirta iyo ma arkaysaa dhibteedu dadka waxay tustaa oo farta ugu sheeqda ajaanibta
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadanay weerarada loo geysanaya xarumaha islaamka ee dalka britain oo soo kordhaya kadib dilkii loo geystay askari dalkaasi u dhashay dhammaadkii bishii mey ayna dhaaftay intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonnana waxaad dhegaystaran idinkaga tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan